halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban xiriirka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaana bogga internetka v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha julaay waa afar sannadka labadakunyoshaniyotobanka idaacadda saakii caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo caashe ibraahim aadan
ayaamahan al-shabaab waxaad moodaa inay wakhti heleen inay dib isu soo abaabulaan oo ay meelo badan ay soo weeraraan iyo ciidamada oo runtii ka baxaya goobihii ay horey u haystaan arrintaas runtii khatar weyn bay keeni kartaa u keeni kartaa weliba shacabka meesha degan
kaasi waxa uu ahaa cabdixakiin maxamuud faqiih wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee soomaaliya oo ka hadlaya weerarada soo cusboonaaday ee al-shabaab iyo kabixitaanka amisom ee sildhigyadooda qaar warbixinayaanu idinka haynaa kayska aan daraasaynayna oo gacanta ku haynay waxa uu ku saabsan yahay sida loo yareyn lahaa carbon dioxideka waxaan soo saarnay farsamo teknolojiya cusub oo maaragtay c o tda ama carbon dioxide kaasi loo bedeli karo kimika kale oo la isticmaali karo warshadaha loo isticmaali karo carshe aw muuse oo ah arday shahaadada b h d-ga ka diyaarinaya jaamacad ku taalla waddanka fiinland waxaana uu ka hadlayaa in xal loo heli karo kuleylka cimilada goordhow ayaad maqli doontaan qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah muranka weli ka taagan nukliyeerka dalka iiraan iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warka caalamka
ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay toban kalena way ku dhaawacmeen dibadbaxyo ka dhacay dalka masar oo lagu xusayey laba sano guurada ka soo wareegtay markii milatarigu ay xukunka ka tuureen dowladdii madaxweynihii dimuqraadiga loo soo doortay maxamed mursi wariyahayaga xuseen saxnuuni oo ku sugan magaalada qaahire ayaa warkan noo soo diray dibadbaxyada oo ay ka qaybgalayeen kooxaha kasoo horjeeda dowladda uu madaxweynaha ka yahay cabdulfataax al siisi oo ay horkacayeen taageerayaasha ururka aqwaan muslimiinka ayaa ka dhacay magaaladan qaahira iyo magaalooyin dhowr ah oo ku yaala waddankani dibadbaxyaasha oo sitay sawirada maxamed mursi iyo boorar ay ku qoran yihiin halkudhogyo ka dhanaa ciidamada milatariga ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ku sheegayaan in afgembiga uu yahay argagixiso oo si bareer ah u dilayo dadka rayidka ah dibadbaxyaasha ayaa sidoo kale dalbanayay in la soo daayo kumanaanka qof ee ku jira xabsiyada waddankani iyo in dib loo soo celiyo waxa ay ugu yeereen hanaanka dimuqraadiyadda ee dalkani dibadbaxyadani ayaa imaanaya xili kooxaha mucaaradka masaarida ay xusayaan laba sano guuradii kasoo wareegtay markii kursiga laga qaaday maxamed mursi madaxweynihii ugu horeeyey ee shacabka masaaridu ay soo doorteen
goobjoogayaal ayaa sheegaya in maleeshiyada bokoxaram ay dileen koob iyo toban xubnood oo lagu eedeeyey in ay ka goosanayeen kooxda islaamiyiinta xagjirka ah dadka degaanka degan degaanka la yidhaahdo miringa oo ku taala degaanka borno ee dalka nigeria ayaa sheegaya in maleeshiyada bokoxaram ay jimcihii shalay guriguri u galeen magaaladooda iyaga oo raadinaya kuwa lagu eedeeyey inay ka goosanayeen kooxda qof degaanka ka tirsan oo magaciisa la yidhaahdo maxamed kimba ayaa telefoon ugu sheegay wariyaasha in markii uu waagu dilaacay la arkay koob iyo toban qof oo la gowracay oo yaala dhulka ciidda lagu tukado ee duleedka magaalada waxa uu sheegay in guud ahaan koob iyo tobanka qof ay ahaayeen kuwo dhowaan yimid oo dadka degaankana ay uga shakisanayeen inay yihiin xubno ka tirsan bokoxaram wargeys laga leeyahay dalka nigeria oo layidhaahdo disday ayaa shaaciyey in fallaagada la dilay ay koob iyo tobankoodaba gowracnayeen sidoo kale jimcihii ayaa rasaas culus waxaa laga maqlayay caasimada gobolka borno ee midaguuri dad goobjooga ah oo ku sugan xaafadda layidhaahdo zabarmari oo kaabiga ku haysa caasimadda ayaa sheegay in kuwo looga shakiyey inay yihiin kooxda bokoxaram ay weerar ku qaadeen magaalada gelinkii dambe ee jimcaha iyadoo uu dagaal dhex maray iyaga iyo askarta nigeria xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa jimcihii la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed javad zariif waxay ku kulmeen magaalada vienna ee dalka australia iyagoo ka wada hadlay waxyaabaha muranka dheliye ee islamarkaana hor istaagay in horumar laga gaadho lagana soo baxo xilligii kama dambaystaee loo qayday in heshiis lagu gaaro heshiiska nucleerka ama barnaamijka nucleerka ee dalka iiraan kerry waxa uu wadahadaladaasi la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda iiraan wasiirka arrimaha dibadda iiraan waxa uu sheegay inay jiraan caqabado adag oo u baahan in laga gudbo hase yeeshee wadahadalladu ay socdaan sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda iiraan ayaa isna sheegay in ay doonayaan wadahadallada inay ka guungaadhaan afayeen u hadlay dowladda maraykanka gaar ahaan aqalka cad ayaa sheegay in dowladda maraykanku haddii ay ka gaari weydo natiijooyin wax ku oola inay ka soo baxaan shirkaasi inay diyaar u tahay inay ka dhaqaaqaan wadaxaajoodka
arooryo suuban iyo ramadaan wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay soomaaliya sannadihii u dambeeyey waxaa ka jiray rajo xooggan oo dhinaca nabadda iyo dowladnimada ah inkastoo ammaanka aanu ahayn mid buuxa oo qaraxyo iyo dilal qorshaysan ay jireen haddana waxaa si guud loo wiiqay awooddii ururka al-shabaab waxaa laga qabsaday dhul ballaaran oo ay gacanta ku hayn jireen laakiin bilihii u dambeeyey waxaa dhacayay dhacdooyin rajaxumo ku abuuri kara cid kasta oo horumarka soomaaliya ku hanweyneyd gaar ahaana habsami u socodka qorshaha hirgelinta nidaamka federaaliga ah iyo nabadgelyada maxamed colaad xasan ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inoo haya
si guud marka loo fiiriyo soomaaliya way ka wanaagsan tahay sidii ay ahayd muddadii dhowr iyo labaatanka sano ahayd ee colaadaha laakiin nimco weliba nusqaan leh waxaan la dafiri karin in rajaxumo ay mararka qaar soo ifbaxdo waxaa jira khilaafaad siyaasadeed oo u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah ilaa iyo sannadkii labada kun kow iyo tobankii ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya waxay al-shabaab ka saareen magaalooyin badan oo ay gacanta ku hayeen inkastoo weerarada ismidaaminta ah iyo qaraxyada kooxdu ay geysanayeen ay socdeen wakhtiyadan dhow lama filayn ciidan xooggan oo al-shabaab ka tirsan oo weerar foolkafoola ku wajihi kara kuna qabsan kara saldhig ay degan yihiin ciidamada amisom lixlabaatankii bishii juun ee lasoo dhaafay ayaase noqotay maalin ay al-shabaab muujisay awood cusub cutubyo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo saddex gobol ka kala yimi ayaa weerar goorwaa beri ah ku dhardhaaray saldhig ay ciidamada burundi ee amisom qaybta ka ah ku lahaayeen degaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose tirada maleeshiyada al-shabaab ee weerarka ku qaaday saldhigaasi ayaa lagu qiyaasayaa inay ka badnaayeen shan boqol halka ciidamada burundi ee xerada ku jiray ay ahaayeen boqol iyo labaatan askari taasoo keentay in laga tambadiyo oo cagta la mariyo weerarkaas waxaa askarta burundi uga dhintay in ka badan konton askari amisom waxaa soomaaliya ka jooga askar gaaraysa labaiyo labaatan kun inkastoo aysan ku filnayn ammaanka guud ahaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya haddana waxaa u weheliya awooddooda xagga isugurmashada oo liidata iyo dayuurado milatari oo dagaal oo aysan haysan tusaale ahaan waxay ku qaadatay gurmadka amisom in ka badan afartan iyo siddeed saacadood inuu tago degaanka leego ee weerarka looga soo saaray wixii weerarkaa ka dambeeyey ciidamada amisom waxay banneeyeen saldhigyo ay ku lahaayeen degmada qoryooley degaanada toorotorow awdhigle iyo mubaarag oo dhammaan ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose dadka ka faallooda arrimaha militari ayaa qaba in weerarkaasi uu muujinayo daciifnimo ka muuqata ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi waa wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya runtii ayaamahan al-shabaab waxaad moodaa inay wakti heleen inay dib isu soo abaabulaan oo ay meelo badan ay soo weeraraan iyo ciidamada oo runtii ka baxaya goobihii ay hore u haystaan arrintaas runtii khatar weyn bay keeni kartaa u keeni kartaa weliba shacabka meesha degan deegaanadaasi oo inta laga saaray al-shabaab oo dawladdii tagtay oo haddana ciidamadii dawladdii amsom ay kasoo baxaan khatar weyn bay ku tahay runtii waxaana sabab u ah hade haddii aan al-shabaab cadaadis la saarin oo aan lagu wadin weerar iyo dagaal joogto ah waxaan shaki ku jirin inay waktigaas ay helayaan islamarkaasna sida ay hadda dhacdayba in fadhigooda iyo xarumahooda ciidamada ay ugu imaanayaan daciifnimada muuqata ayaa dad badani ay qabaan inay ugu wacan tahay mooralka ciidamada soomaaliya oo hoos u dhacay maadaama aysan qaadan mushaar muddo afar bilood ka badan haddaba maxaa ugu wacan dhaqaale xumida soo wajahday dowladda soomaaliya wasiirka maaliyadda ee soomaaliya maxamed aadan ibraahim fargeeti ayaa arrintaas uga warramay v o eda dhibka hadda ugu weyn oo hadda dowladda soo wajahday horta waxaa ugu weyn waxaa waaye miisaaniyadii la ansixiyey ee loogu talagalay laba kun iyo shan iyo tobanka ayaa waxay ahayd in kala barobar dakhliga gudaha laga keeno kalo kalo barna dibadda laga helo oo mucaawano oo dawladaha kale la siin jiray markii hore marka sanadkan waxaa dhacday madaxweynooyinka aan ka heli jirnay dibadda inaysan noo imaanin ilaa hadda aan waxba helin tiya marka waxay keentay in cadayda dhaqaale la galo oo mushaaraadka qaarkood ay soo daahaan marka laga reebo lacagaha deeqaha ah ee ay dowladda heli jirtay dakhliga gudaha ee ka soo xarooda dekedda iyo eerboorka ma ku filan yahay kala wadista howlaha dowladda iyo mushaarka ciidanka waa kan fargeeti mar kale dakhliga anaga soo gala hadda waxa ugu weyn waa dekeda dekeda iyo eerboorka ayaa ugu weyn dakhli hadda aanu soo galo marka laisku celceliyo toban milyan oo gaara bishii tobankaas milyan waxaan ku wadnaa dowladda dhan aan ku wadnaa ciidamada keligood ayaa waxay u baahan yihiin bishii toddoba milyan oo dollar haddii laisu geeyo howlgalladooda musaaraadkooda iyo maaragtay raashinkooda laisu geeyo saddexda milyan soo hartay dowlad laguma wadi karo si ka duwan wasiirka maaliyadda waxaa jira dad qaba in dakhliga gudaha uga soo xarooda dowladda uu ku filan yahay mushaarka ciidamada oo ay tahay in iyaga mudnaanta koobaad la siiyo haykalkeena diid waxa uu ka tirsan yahay xafiiska afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waxaana uu wax ka qoraa arrimaha soomaaliya dad wax caqliga geli kara ma aha in waddan dhan oo jira oo hadda runtii bilaab inuu cashuuro qaado oo dakhligiisana uu gaarayo toban milyan aan la awoodin in ciidamo aan ka badnayn soddon kun aan mushaar la siin karin sababtoo sidaan la soconno ciidamada ma qaataan boqol dollar ka badan marka xisaabta haddii la eego kama badna saddex boqol oo kun oo dollar bishii oo idil dhinaca siyaasadda arrimo kale oo saadaal aan qurxooneyn ka bixin kara xaaladda soomaaliya ayaa ah muranka ka dhex oogan dowladda soomaaliya maamul goboleedyada qaar iyo ururka ahlusunna waljamaaca sheekh ibraahim sheekh xasan guuraye guddoomiyaha maamulka saddexda gole ee ahlusunna waljamaaca ayaan weydiiyey waxa dhabta ah ee ay isku hayaan dowladda heshiisyo badan oo la galay baan waxba ka fulinin wax badan baan u dulqaadanay waxaanu saxiixinay in maamul goboleed haddii alla ku wadnaayo gobolada dhexe loo sameeyo wax alla waxaasoo dhan dawladdu waxay macnaha ka dhigatay wax iyadu ay dana gaara iyo si gaara iyo ma garanaysaa wax dadkii talada gacanta ugu jirta ayna ahayn iyadu ay magacawdo ciday doonto xildhibaanka siiso ciday doonto ay udiido ciday doonto ay marka waxaad tirsanaysaan waa cadaalad darro shirka iyo maamul in loo dhiso gobolka oo aad qayb ka noqotaan ma diidanidiin ha saas weye cidna ma diidana waa in maamul dhiso oo cadaalad lagu dhiso wasiirkii hore ee gaashaandhigga cabdixakiin xaaji maxamuud fiqe ayaa qaba in tallaabooyinka ahlusunna ay halis gelinayaan magac ay horay ugu kasbadeen dagaalkii ay la galeen ururka al-shabaab ahlusunna waljamaaca waxaan dhihi lahaa marka ugu horeysa waxay aada iyo aada ugu ammaanan yihiin meel kastoo ay joogaan inay dhiigooda ay u qubeen naftoodana u horeen la dagaalanka al-shabaab iyo nabadda soomaaliya sidaas darteedna ay abaal ku leeyihiin qaranka soomaaliyeed laakiin wanaaggaas ay soo sameeyeen waa inaysan ku bedelin siyaasado qar iska tuur ah oo runtii burburinaya wixii ay soo qabteen shalay oo ka mid ah maanta dhuusamareeb waxyaabaha ka socda isku soo wada duuba marka aad fiiriso waxa ka socda soomaaliya iyo rajada u bidhaamaysay ummadda iyo higsiga doorashooyinka labada kun lix iyo tobanka waxaa muuqanaya dhiilo looga fadhiyo dowladda federaalk ee soomaaliya maamul goboleedyada beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeedba inay ka wada shaqeeyaan si soomaaliya mar kale aysan ugu noqon oo looga badbaadiyo godkii madoobaa ee ay madaxa kala soo baxday mahadsanid maxamed colaad xasan dhinaca kalena howlgalka amisom ayaa beeniyey inay jiraan deegaana ay ka baxeen waxayna ku adkaysteen inay jiraan dhaqdhaqaaqyo milatari oo dib loogu nidaaminayo howlgalka khubarada darista arrimaha ciidamada amisom iyo nabadalaalaynta ayaa sheegay inkasta koo amisom oo aan haysan diyaaradaha iyo awoodda sirdoon ee ku burburin lahayd al-shabaab iyo weerarada ka imanaya inay haddana jiraan caqabad kale oo haysta howlgalka amisom ay ka mid tahay in taliyaasha qaarkood aysan amar ka qaadan taliska dhexe balse ay ka qaataan wadamadooda haddaba saameynta arrimahan iyo war-saxaafadeed kasoo baxa amisom waxaan ka waraystay cabdiqafaar cabdi wardheer oo ka faallooda arrimaha caalamka iyo soomaaliya
runtii waxaad moodaa horta inay qirteen inay dhaqdhaqaaq milatari sameeyeen oo ama dibagorasho xeel dagaal ha noqoto ama dan kale ha ka saartee iyada laftoodu waa ku sheegeen war-saxaafadeedka inay dhaqdhaqaajinayaan ciidamadooda meelo kale kala geynayaan laakiin taas waxaa ka muhiimsan baad moodaa ujeeddada iyo sababta ay arrintan u sameynayaan marka marka laga reebo waxa iska tacticalka ah oo militariga oo anigu aan xog badan u hayn waxaan muuqataa in ilaa iyo markii la sameeyey amisom laba kun iyo toddobadii waa sideed sanaa laga jooga markasta horumarkoodu markay dhaqadhaqaaq sameeyaanba wax uun ay ay dib u dhac imaanayo marka taasaan ka baqayaa inay salka ku hayso maxaa ka iman karay kula tahay waxaan isleeyahay waxaa ka iman kara maadaama amisom hadda mandatekeedu uu dhacayo novembertan soo socota inay ujeeddadu tahay inay muujiyaan un sidii ay ama kusii joogi lahaayeen ama ay ka shaqeeyaan in lagu bedelo ciidan soomaaliyeed oo oo dhisan sideed sano haddayan ciidankii kala wareegi lahaa aanu dhisnayn waxaad moodaa inay halkaas oo ka imaan doonaan su-aalo waaweyn marka golaha ammaanku uu yidhaahdo waa u responaysiinaynaa bishaa november mandateka ka dhacaya arrimaha kale ee laga shanqariya waxaa ka mid ahaa in amisom awoodaheedu ay kala dhantaala yihiin tusaale ahaan inaysan lahayn diyaarado ay ku burburiyaan awoodda al-shabaab marka haddaad dhinaca kale eegto kenya iyo etoobiya oo kale oo soomaaliya ku jira diyaarado way wataan laakiin wax qaramada midoobay ay ogolaatay ma aha marka sidee wax u jiraan waxaa muuqataa inayan isla socon siyaasadda iyo militariga haddaad dayuurad kasta siiso ama hub kasta siiso amisom ama si kasta aad u waxayso haddaanay jirin ciidan soomaaliyeed oo inta bedela meesha la qabtaba inta xoreeya hayn kara ka gadaal micno badan ma samaynayso marka ilaa iyo hadda amisom waxaad moodaa dhibaatada ku dhacaysaa inaanay ahayn mid military shabaabka iyo iyo qolyaha la dirirayaaba dayuuradana ma wataan dantaallo waaweynna ma wataan awood markay noqotona amisom waa ku taban jibaarantaa haddii la yidhaahdo inay wax ku sameeyaan waa garta qodob kale oo dadka wax falanqeynaya ay ka shanqariyeen wuxuu ahaa in hoggaanka taliska ciidamada amisom ugu sarreeya iyo taliyaasha ciidamada wadamada kala duwan isku xirnaantooda ay aada u liidato oo mararka qaarkood la arko taliye aan ka amar qaadan taliska dhexe balse wadankiisii ka amar qaata maxaa taasoo kale ka iman karaa taas waxaa sal u ah kala duwanaanshaha dalalka igad iyo dalalka ciidamadu ka joogaan oo aan siyaasadoodu inta badan meel u wada socon marka anugu waxaan ku qiyaasaa mar kastabana muuqata ciidanka meeshaa joogaa inkastoo ay magaca amisom ku joogaan haddana waxay ka amar qaataan dawladooda dawladeediina waxay u fuliyaan ajendo siyaasadeed bay u fuliyaan marka saasay isugu xiran tahay militarku macno ma leh haddaanu ajendo siyaasadeed fulinayn sidaasayna u adeegsadaan dalalka deriska iyo dalalkan kale oo hadda soomaaliya ciidamadu ka joogaan maxaa la gudban marka dawladda iyo hoggaankeeda militariga dawladda soomaalida intii ay la joogtay amisom u malayn mayo inay barnaamij ay iyagu arrinta kaga hantiyaan oo viable oo adduunka ku aamino ama ma macquul ah oo adduunku inta ku aamino yidhaahdo idinkaan toos idinla xaalaynayo uma baahnidin ninkaan dhexe u malayn mayo inay la timid marka waxaan isleeyahay hadda haddii labada kun iyo lix iyo tobanka uu maamul cusub i dhasho inay arrintaasi ay sahlanaanayso in qoladaasi la macaamiltamaan iyagoo odhanayo maaragtay sideed sagaalkii sanoo hore haddii amisom dawladihii hore ka dhexli waayeen inay ciidan qaran dhisaan annagaa la wareegayna marka ka hor laakiin isbedel kale ma filayo inta ka horeysa labada kun iyo lix iyo tobanka wixii ka dambeeya kaasi waxa uu ahaa cabdilkhafaar cabdi wardheere oo igu warramayey khadka telefoonka ee virginia halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america iyadoo adduunka uu si weyn uga qaylinayo isbeddelka cimilada ee si kululaanaya ayaa waxaa soo baxay aragtiyo kale oo sheegaya in xal loo heli karo walaaca la xiriira wasaqowga hawada carsha-aw muuse oo ah arday shahaadada b h d-ga ka diyaariya jaamacad ku taalla waddanka finland oo haatanna gobolka coloraado ee dalka maraykanka u jooga in la guddoonsiiyo abaalmarin uu ku helay in isaga iyo brofesoorkiisa ay la yimaadeen xal lagu yarayn karo kuleylka cimilada ayaa caashe ibraahim aadan waxa uu uga warramay xalkaasi mid kow yahay
waxaan ahay arday b h d samaynaya oo jaamacadda alto university ee finland ku taalla qaybta energy-ga kayska aan markaa daraaseynayno oo gacanta ku haynay waxa uu ku saabsan yahay sida loo yareyn lahaa waxaa la yidhaahdo carbon dioxideka ama c o twoda isbedelka cimilada iyo kuleelka keenaya iyo loo aanayo inta badan climate changiga ama global warming marka casekaasaan daraaseynayna casekaasaan marka adigu waxaan soo saarnay farsamo technolojiya cusub oo maaragtay c o twoda ama carbon dioxide kaasi loo bedeli karo kimika kale oo la isticmaali karo ama product kale oo la isticmaali karo warshadaha loo isticmaali karo adigu lab laboratory ahaan baa loo daraaseeyey ilaa hadda waxaa la gaarsiiyey heer ka sokeeya heerka warshadu ay isticmaali karto macnaha marka capacityga la fiiriyo oo pilot scale la yidhaahdo warshadu intay u baahan tahay kumanaan kun oo tan bay u baahan tahay laakiin waxaan soo saarna meel ka udhexaysa aan baa gaarsiinay oo laba boqol oo oo oo kilogram ama laba boqol oo liter uu soo saari karo halkii mar oo loogu talagalay in lagu tijaabiyo farsamadan cusub inay shaqaynayso marka taasaan samaynay tiina waa ku guuleysanay awardka iyo jaa-isadana hadda meesha u joogo kalaraadana waxay ku saabsan tahay abaalmarinta noocaasa farsamada noocaasa technolojiyada noocaasa in ay maaragtay xal u tahay mushkiladda hadda jirta qeyb ka mid ah waxaad markaa carsha ka warantaa hawshan waa hawl culus adduunka oo dhan hadda waxa uu ka qaylayaa in cimiladu ay sii kululaanayso isbeddelkan adduunka hadda ku dhacayana ee cimiladan sii kululaanaysana ay mas-uul ka tahay warshadaha oo kaarboon fara badan hawada kusii daaya marka adinka xalkan aad la timaadeen hadda awaadkana laydinku siiyey ama abaalmarinta laydinku siiyey muxuu ka tarayaa kaarboonkaas faraha badan leh ee hawada ay kusii daayaan warshadaha oo loo aanaynayo in ay mas-uul ka tahay cimiladan sii kululaanaysa waa runta caasho kaarboonkaas faraha badan ee hawada lagu sii deynayo wuxuu ka kala imaadaa meelo kala duwan qayba gawaariday ka imaataa qayb maaragtay warshadaha enerjiga soo saara waxaan la yidhaahdo maaragtay fossil fuelska shiidaalka dhuxul dhagaxda waxyaalaha gogaa wuu ka imaadaa qaybina waxay ka imaataa brocessyada kale ee warshadaha kale ee wax soo saarka ah kayska annaga hadda gacanta ku hayno daraaseynayna si gaara wuxuu u quseeyaa warshadaha biraha sameeya warshadaha biraha sameeya energy badanna waa isticmaalaan oo dhinac halkaas waxay kasoo saaraan kaarboon badan bay hawada kusii daayaan brocesska qudiisa ay birta ka sameynayaanna kaarboon badan buu sii daayaa sidaa darteedba waxay ku yihiin boqolkiiba sideed boqolkiiba toddobo waxyaalaha maaragtay kaarboonka hawada lagu sii daayaa waxay ka imaataa warshadaha biraha waxay soo saaraan sidoo kale qashin kale oo markay birta soo saaraan kasoo baxo iyagana ay ku daadiyaan warshada banaankeeda iyo meelo loogu talagalay oo landfills la yidhaahdo oo dawladuhu canshuur ay ka qaadaan baa jira marka qashinkaasna mushkiladiisuu wataa kaarboonka inay hawada kusii daynayaan mushkiladiisu wataa marka waxaan soo saarnay farsamo ah qashinkaas ay warshada kasoo saareen brocesskii birta ay kasoo saareen iyo kaarboonka inay hawada kusii daynayaan labadooda marka la isku daro waxaa laga soo saari karaa macdan kale oo cusub oo la yidhaahdo d c c oo loo isticmaalo warshadaha waraaqaha sameeya oo waraaqahan journaalka iyo waraaqahan wax lagu daabacday cadcad waxaa lagu shuba waxa la yidhahdo d c c precipitated calcium carbonate baa lagu daraa si ay waraaqdaasi printerkan qadiisa u qaadan karto wakti dheerna u jiri karto kumanaan sano waraaqihii hore qadiimka ahaa haddaa madaaxibta fiiriso way baaba'aan oo waa guduud waa jaallay noqdaan waxaa ka maqan waa d c c da marka d c c da marka lagu daro waraaqdu kumanaan sanoo dambey jiri karaysaa taas waa qayb ka mid ah marka marka aan qashinka warshada kasoo baxaya iyo kaarboonkeeda laisku daro ma waxaa lasoo saari karaa macdantaas d c c da ah oo haddaba las isticmaalo waa la isticmaalaa lagamana soo saaro qashinkaas lakin waxaa laga soo saaraa macdan kale oo dhulka laga qodo iyadana laga soo saaraa la broses gareeyo marka halka aan soo jeedinayna wuxuu yahay looma baahna in dhulka la qodo macaadin kale hadda la raadiyo laakiin qashinkan warshada birtu soo saartay oo steel slag la yidhaahdo iyo carbonka ay hawada kusii daynayso marka la isku daro arrintan xal baa loo heli karaa sidoo kale waxaan yarayn karnaa carboonkii warshada biruhu ay sii daynaa boqol kiiba boqol ma wada yarayn karno laakiin waxaan yarayn karnaa boqol kiiba shan boqol kiiba toban boqol kiiba shan iyo toban muddo intaa la eg baa tilaabo tilaabo loo yarayn karaa sidee lagu yarayn karaa marka waxaa lagu yarayn karaa brocesska noocaana oo ah kan waxaa la yidhahdaa carbon dioxide sequestration waa carboonkii gaaska ahaa oo intii lasoo qaado lagu daraayo macdankan kale kadibna isla falgalaan kiimika ahaana isla falgalaan falkal kiimika oo halkaa ka dhaco markuu ka dhaco oo loogu talagalay haamihii iyo nidaamkii iyo temperaturekii iyo wixii oo dhan loogu talagala loo dhiso muddo adugu brocesskaas wuxuu qaadanaya nus saaca muddo nus saacaba waxaa soo saari karaysaa intaasoo kiilo oo maaragtay d c c daasaan sheegaya ah intaasoo kiilo oo maaragtay carboonkii hawada u bixi lahaana waa la isticmaalaya intaasoo kilogram oo haddana oo qashin ahaa oo banaanka loo tuuri lahaana waa la isticmaalaya marka isku soo wada duub waxay noqonaysaa cycle isku xiran oo qashinkii warshada iyo kaarboonkeedii iyo producti cusub oo kasoo baxay marka meesha nuxurka ku jiraa wuxuu yahay kaarboonkan waxaa loo arkaya mushkilad laakiin hadda waxaan anagu soo saarnay oo ku doodayna oo argumentida aan haddeer awoodka ku qaadanayna wuxuu yahay kaarboonka qudiisaa laga faa'iidi karaa sababto taa dhirtuba waa ka faa'iidaado ka faa'iidaayo carbon dioxidekay qaadataa marka adinku maadaama adiga iyo brofesorkaaga aad dhinaca warshadahan biraha sameeya ay diiradiinu saarayd marka mar haddii dhinacaas xal loo helay waxa aad taagan tihiin qaybaha kalena ee kaarboonka samaynayana xal waa loo heli karaa haddii laga shaqeeyo masaasa waa saas qaybaha kale ee kaarboonka iyagana soo saara xal baa loo heli karaya marka argumentigeena wuxuu yahay warshadahan oo dhan ee qashinka soo saara xal baa loo heli karayaa kaarboonkooda iyo qashinkooda
kaasi waxa uu ahaa carshe aw muuse oo ah arday shahaadada b h d-ga ka diyaarinaya jaamacad ku taalla waddanka finland oo khadka taleefonka igu warramaya isagoo jooga colorado dalkan maraykanka madaxa hay-adda quwadda atomikada caalamiga ah ee i a e a yukiya amano oo kulan la yeeshay saraakiisha iiraan safar gaaban oo uu ku tegay magaalada tehraan khamiistii ayaa sheegay in shaqo badan ay ka harsan tahay in heshiis laga gaaro nukliyarka dalka iiraan waxa uu sheegay in uu faham fiicanna ka haysto sidii lagu xalin lahaa qodob weyn oo la isku khilaafsan yahay iid yaryaanyan ayaa warbixintan nooga soo diray qaahira waa kan haaruun macruuf دبیر شورای عالی امنیت ملی دبیردار مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت فاصله گرفتن آژانس از tiifiga dalka iiraan ayaa qaab wanaagsan u dhigay booqashada tehraan uu ku tegey yukiya amaano waxaana telefishinku sheegay in joogitaankiisu uu tilmaan u yahay sida loo doonayo in laga gudbo caqabadaha hor taagan in heshiis la gaadho balse amaano dhinaciisa waxa uu muujiyey taxadar isagoo sheegay oo keliya inay hadhsan yihiin shaqooyin badan booqashada yukiya amaano laba waxyaabood ayay diiradda saartay kuwaasi oo weli laysku mari la'yahay tan hore waxay tahay hay-adda quwadda atomikada ee caalamiga ah ee i a e a sidii ay kormeer ugu samayn lahayd xarumaha nukleyerka ee iiraan tan labaadna waxa weeye dalabka reer galbeedka ee ah in saynisyahanada hay-adda quwadda atomikada caalamka ay la kulmaan saynisyahanada nukleyerka ee dalka iiraan hogaamiyaha diiniga ee dalka iiraan aayatullah cali khumeyni oo isagu iska leh go'aanka ugu dambeeya ee heshiiska aqbalaadiisa iyo diidistiisa ayaa ku adkaystay in iiraan aysan oggolaan doonin in hay-adda quwadda atomikada ay booqato xarumaha milatariga waxaa sidoo kale uu ku gacan sayray inay wax kulana la yeeshaan saynisyahanada dalka iiraan ما با موکول کردن هر اقدامی به گزارش آژانس مخالفیم ما با aayatullah آژانس khumeyni بدبینیم.
waxa uu sabab uga dhigay diidmadiisa isagoo ku dooday in hay-adda quwadda atomikada aysan ahayn hay-ad cadaalada ayna tahay hay-ad siyaasadaysan oo gacanta ugu jirta reer galbeedka tiifiga iiraan waxaa kale oo uu sheegay in dhowr saynisyahan la dilay hay-adda quwadda atomikada caalamigana loo adeegsaday inay reer galbeedka wax u basaasto ما مقید به زمان نیستیم اگر دیگران اه، به هر حال از نظر زمانی مشکلاتی دارن cabbaas araaji waa mid ka mid a saraakiisha wadaxaajoodka ee iiraan waxa uu isagu muujiyey yididiilo isagoo u sheegay warbaahinta iiraan in qaabkii lagu gaari lahaa cahdi lagu caddeeyey heshiiskii qabyada ahaa ee labada dhinac ay gaareen kaasi oo uu sheegay inay ku jiraan meelo aan laga gudbi karin si heshiisku uu u fulo araaji waxa uu intaasi ku daray in iiraan ay diyaar u tahay inay iskaashi la samayso yukiya amaano si loo xaqiijiyo in eedaha ka imanaya reer galbeedka ee ah in iiraan ay wax khiyaamayso ay u beenoobaan hogaamiyaasha iiraan dhinacooda waxay ku adkaysanayaan in loo baahan yahay in cunaqabataynta la qaado heshiiskana lagu caddeeyo
warbixintii iid yare yaanayan uu nooga soo diray qaahira haarun macruuf ayaa soo koobaya haatan ramadaane iyo codkii khadiijo foode
nabi ammaankaasi ayaanu kusoo gebgabaynaa idaacaddii subaxnimo waa anigu haaruun macruufa iyo caashe ibraahim oo idin leh waxaanu idinkaga teganaa nebi ammaankaas nabadgelyo intaaynu ku kulmi doono afarta galabnimo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.